subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyo aasinba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda kale ee ku sugan dhuusamareeb ayaa yeeshay shir howrdhac u ah kan maanta ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamada dowladdii kuwa maamulka galmudug ay ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb kadib madaafiic lagu garaacay xaafadaha magaaladaasi shirka madaxda dowladda iyo madaxda maamulada ka ah ayaa maanta la filayaa inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxda ugu sarraysa dalka ayaa loo soo jeediyey eedayn kulolow ku aadan habsame socodka doorashooyinka dalka gudoomiyaha aqalka sare ayaa codsi uu ku dalbanayo ka qaybgalka shirka dhuusamareeb waxa uu diray hogaamiyaha maamulka galmudug hogaamiyaasha jubbaland iyo puntland ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug maamulka hirshabeelle ayaa lagu eedeeyey inay abduub ku haystaan shacab dhowaan lagu xidhay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kacdoonka gobolka hiiraan ayaa fariin adag u diray hogaamiyaha waa gudoomiyaha gobolkaasi xili beledweyne laga cabsi qabay in dagaal uu ka qarxo iyo dowladda maraykanka oo sheegtay inay cunuqabateen ku soo rogaysa dalka myanmar kadib markii milatariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda dalka waa subaxnimo salaasaha taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha labaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda kale ee ku sugan dhuusamareeb ayaa yeeshay shir horudhac u ah kan maanta ka furmaya magaalada dhuusamareeb madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa gudoomiyey kulan horudhac u ah shirka wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ku saabsan dardargelinta hanaanka doorashada dalka oo si anba qaadaya heshiiskii toddobiiy tobankii desembar waa sebtembar ee laba kun labaatan ee ay ansixiyeen baarlamanka federaalk soomaaliya kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor kan koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen kan hiirshabeelle mudane waa cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe madaxda ayaa isla afgartay dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta doorashooyinka xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo weliba amniga midka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyn ku bogaadiyey madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee xalay shirka ay wada qaateen kulankan dadaalka ay ku bixinayaan horumarinta dowladnimada iyo weliba adkeynta midnimada shacabka soomaaliyeed xilli maanta la filayo in shirka lagu madalsanaa kowda bishan inuu ka furmo shalay ku beegneyd oo dibidhac ku yimid kadib maanta la filayo in shirkaas uu ka furmo magaalada samare shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxda maamulada puntland jubbaland koonfur galbeed hiirshabeelle weliba galmudug iyo maamulka gobolka banaadir iyadoo shirkani maanta ay ka maqan yihiin magaalooyinka magaalada dhowsamare madaxweynayaasha galmudug iyo waa madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland iyo weliba gobolka banaadir oo la filayo saacadaha soo aadan inay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb oo la filayo in saacadaha soo aadan uu ku furmo shirka uu dhowaan iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shirka madaxda dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ayaa maanta la filayaa inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug dhinaca kalena madaxda ugu sareysa dalka ayaa loo jeediyey eedeyn kulul oo ku aadan habsami socodka doorashooyinka dalka cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinaya
magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaa gelinka dambe ee maanta lagu wadaa inuu ku furmo shirka u dhexeeya dowladda dhexe ee waa dowladda dhexe ee soomaaliya maamul goboleed iyo gobolka banaadir sida qorshaha uu yahay shirkan ayaa waxaa la iclaamiyey in uu maanta uu taariikhda ay tahay labada bisha februari laba kun iyo kooiy labaatan inuu ka furmo magaalada baydhabo waa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kulanka ayaa waxaa lagu hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha doorashooyinka dalka shirka oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa waxaa lagu arrinsan doonaa sidoo kale sidii xal loogu gaari lahaa arrinta ka taagan doorashada dalka ka dhaceysa arrinta gobolka gada guddiyada la magacaabay ee weli ay khulaafku ka taagan yahay arrinta xildhibaanada gobolada waqooyi ee maamulka somalilan oo sidoo kale gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka iyo dowladda dhexe isku hayaan shirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa magaalada gaari doona madaxweyneyaasha maamulada puntland jubbaland iyo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir shirka ayaa waxaa intiisa badan loogu arrinsan doonaa arrimaha doorashooyinka dalka waa ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana amniga sugaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka galmudug oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in shirka la filayay in laba qodob ay kasoo baxaan ay ku saabsan xal uhelidda arrimaha doorashooyinka dalka
intaan ka warqabnana kolley dhowr madaxweyne ninki la yidhaahdo maxamed guud maawe iyo lafta gareen iyo way yimaadeen madaxweyne farmaajona waa tegey marka kolley labada kalena insha allah waxaan umalaynayaa inay imaan doonaan bismillah berri marka horta shirka inuu meeshii la tegey baa cad sidoo kalena hadda xaashina kolley sida loo markii hore qorshaha midda kuma aysan barin inuu meesha ka qayb galo laakiin isagaa kolley ayaa dalbaday inuu tago warqadda waa arkay oo u qoray madaxweyne qorqoor ugu qoray marka dabcan dee isagan xaq wuxuu leeyahay in lasoo dhaweeyo uu ka qayb qaato waxa meesha ka socda marka insha allah waxaan is leeyahay adi haddii meesha laisugu tago waxaan hadda kolleyba waasan ka warqabto qoladan lagu meesha lixaad ama beesha caalamka ayaa waxaa karisoo isku daba riday waana nasiib darrada soomaalida haysata iyadu inaysan isxallin karin waxaa la samaynayo iyo waxa la yeelayana kolley ayaga unbaa kolleyga diyaariyad saan filaayo marka waa isu imaan doonaan kolley warqadna waa laga soo saxiixi doonaa saan fila wallahi aniga horta marka koowaad anu waxaan ogahay barnaamijkaas hadda meesha laga wado waxay ka dhalatay wadahadalkii ama maaragtay dhexdhexaadintii ninkan james waa la yidhaha oo united nation-ka wakiilka oo ah barnaamijkiisii ka dhalatay nin walba isagaa u tegay qaabka wax loo formalgareynayo kolley barnaamij ay soo wada ogyihiin waaye barnaamijkaas sida muuqata waxa weeyaan farmaajoa ku dhawaaqan ayuu ku dhawaaqine talo ka timid halkaas oo iyo cadaadis ka yimid oo nin walba maaragta la yidhi shirka waa inaad kasoo qayb gashaa ayaa horta meesha ka jirta marka de meesha waxaa laga fili karaa waxa weeye kolley qaab markii horeba la diyaariyey oo ninka hadda aan kuu sheegay iyagoo isku afkarteen ay communike ah oo aan rumaysana hadda uu diyaarsan yahay ayaan umalaynayaa in lagu soo saxiixi doono marka wax hadda soomaalida ayaga rabitaankooda ku yimid ama aan ku imaan midna maaha barnaamijkan mashruucan waxaa garwadeen ka ah ama hormuud ka ah nimankan la yidhaahdo beesha caalamka marka barnaamijkii nimankan ayagu wixii dhexdooda ahaa waa horey ugu heshiin waayeen marka hadda middan nimankaasa ka noqonaya maaragtay darsoor ka noqonaya wax la isla ogyahay baana soo bixi doona sidoo kale waxa uu sheegay in caqabad ay noqon doonto haddii mar kale ay qaadacaan shirka maamulada puntland iyo jubbaland oo uu sheegay in ay yihiin labada maamul ee ugu saameynta badan ee khilaafku ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana dowladda dhexe ee dalka ee inta badan u maarweysay in ay xaliso arrimaha maamulada puntland iyo jubbaland sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xal waar laga gaaro maadaama waqtiga doorashada ee maalmo kooban ay ka harsan tahay sidoo kalena mudduxileedka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin islamarkaana loo baahan yahay in xal waar laga gaaro arrimaha khilaafada waa arrimaha khilaafaadka ay ka taagan doorashada dalka ma ma rumaysna ayaga in maaragta laga qayb gelinayo ma rumaysni oo hadday kasoo qayb galayaan ninki walba wali waa teg tegi karaan hadday shaksiya usay tegi karaan duusamare waay waa tegi karaan laakiin protocool ahaan inay ku jiraan uma malaynayo ayaga waxaan umalaynayaa in ka qaybgalkooda koowaad xamar inuu ka dhixi doono oo shir kale oo maaragtay oo xamar lagu qabto oo hal madax inuu dhixi doonaan umalaynaya kaasina ka qayb qaadan doonaan baan umalaynaya laakiin midkan inay qorshaha ku jiraan ma filaya iyagu inay ka qayb galaan absolutely waxa weeye taas waxay tusaale u tahay ama ay caddaynaysaa inaan soomaalidu weli bislaan oo aysan dhaweyn dowladnimadooda marka weli gacantii waxaa lagu jiraa waxaa lagu sheegay international communityga ayaa lagu jiraa marka taas waa nasiib darro ummadda soomaaliyeed ku dhacday weeye dadka soomaalida inaysan la buuxin iyagu aysan samayn karin keliya hadda waxa oon laga raystay keliya shirki dowlada loo aadayo iyo dowlada deriskaa baa horta hadda laga raystay oo gudaha lagu qabtaa laakiin stiil isfahanki waa sidiisii soomaalida in laisku qasbo oo iyaga laisku qasbo oo ay qoladooda u hanjabaan ninka ay markaas ay mataqaana madax adayga qaabkaasay nimankaana ku wadaan marka waa arrintaas dadka soomaaliyeed oo dhan ay ceeb ku tahay iyo nasiib darre ay ku tahay marka ma garanaya mar laga mar maaragtay laga waantoobi doono ama laga weynaa doono wallahi ma ogin laakin waa nasiib darre arrintaas halka qoloba laisugu soo dhaweyn karo waxa weeye labada ayaga dharma yeelayaan waa waa sahlan tahay waa in mataqaanaa doorashada cadaalad si cadaalada lagu qabto musuq maasuqa laga daayo nin walba shulkuraasta uu doonayo mataqaana inuu boobo in la joojiyo oo la yidhahdo dadku dadka baa lasoo xulayaa ergada beelada soo xulanaya dadka beelaha ka tirsana say toona u tartama ciddii soo baxdana xildhibaan ha noqoto labada dhinacba ka suurageli mayso marka qodobka laysku haystaa waxa weeye waa qodob cadaalad-darro ah oo labaduba ay doonayaan inay ku khiyaamaan dadka oo macnaha waxa weeye tugtug maxaa maqlay oo maqli jirtaan u malaynayaa labadooduba waxa weeye qolana waxay rabtaa qolada kale inay ka ka bursato oo kuwa dowladgoboleed ay rabaan waxay samaysa waxay ayuu rabaan inay sameeyaan hadhowna madaxweyne ayago rabaan inay soo saaraan bay doonayaan kuwan hadda joogana waxay rabaan xildhibaano iyago ay leeyihiin inay soo saaraan oo iyaga ay doortaan marka waa labaduba waa laba oo oo waxa weeyaan waa laba aan dadka soomaaliyeed aan u daraynayn waayo oo danahooda qaaskaa wata wax laysku haystaa waa dana qaasa dana kale laysku haysto sida ay qabaan siyaasiyiinta dalka waa fursadii ugu dambeysay ee madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir isku arkayaan ee shirka magaalada dhuusamareeb islamarkaana ay ku jihayn karaan doorashada dalka islamarkaana lagu xalin karo khilaafada waa khilaafaadka xilligan jira
gudoomiyaha aqalka sare ayaa codsi uu ku dalbanayo ka qeybgalka shirka dhuusamareeb waxa uu diray hogaamiyaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor warqad ka soo baxday gudoomiye cabdi xaashi ayaa sidan u qorneed madaxweynaha waa ku socota madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ooga madaxweynaha dowlad goboleedka goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ujeedo ka qeybgelin shir mudane madaxweyne salaan qiimo badan kadib anigoo ku ambaqaadaya kulanka uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ee ahaa in laisugu yimaado shir wadatashi ah magaalada dhowsamareeb ee caruun waa caasimada dowlad goboleedka galmudug si looga wada hadlo waa xal looga gaarana khilaafka ka taagan heergelinta heshiiskii waa toddobiyo tobankii sebtembar haddaba maadaama arrintan doorashada xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan ee ka mid ay arrimaha khilaafka ka taagan ama ay ka mid yahay in laga wada hadlo waxaan codsanayaa inaan qorshahaygu tahay in anig wafdi aan hogaaminayno inuu aan nimaado magaalada dhuusamareeb maalinimada maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada februayo sanadka laba kun labaatan iyo kow si aan shirka uga qeyb galno ugu dambeyn mudane madaxweyne waxaan kugu bogaadinaynaa adiga xukuumaddii weliba shacabka galmudug sida hagarla-aanta ee soomaalida leh ee aada u martigelinaysaan shirarka wadatashiga ee lagu xoojinayo arrimaha masiiriga ee dalka ayuu kusoo gabagabeeyey senator cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya warqada codsiga u diray madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor kaasi oo kaga codsanayo ka qaybgalka shirka maanta ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmuduga warar kala duwan ayaa kasoo baxaya howlgalla ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan maamulka puntland howlgalladan ayaa waxaa siday ciidanka ay sheegay weliba saraakiisha oo aan la xiriirnay in lagu xaqiijinayay amniga buuraleyda kaasi oo ay shabaab sida aynoo sheegeen ay dhuumasho ugu jiraan mar walbana ay deegaano ka agdhow halkaasi ay weerara kusoo qaadaan kuwaasoo ay sheegeen haatan ay xaqiijinayeen amniga maadaama deegaano iyo weliba deegaano iyo degmooyin ka siibsan maamulka uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ee puntland ay ka dhacayeen dagaalo isqabqabsi weliba ciidanka ammaanka dowlad goboleedka puntland ee loo yaqaano b s f ka ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgallo ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka bari waxaana howlgalkani laga faahfaahinayaa inna uu jiro waxyaabo ay sida gaar ah usoo qabteen warar kale oo ay sinba helayso ayaana sheegaya inay jiraan ciidamada maamulka puntland ee loo yaqaano b s f ka ee howlgalkaasi gaar uga fuliyeen deegaanka dallaqoox leh ee buuraha calimadow oo hoos tagta tuurada afruur ee gobolka bari kaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalyaanada al-shabaab howlgalka ciidanka b s f ka ay fuliyeen ayaa yimid kadib markii ciidanka b s f ka ay heleen xog sheegaysa in buuraleyda aagaas ay yimaadaan kuna dhuumaaleysanayaan xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay b s f ka sidoo kale saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in howlgalka ay qorsheynayeen ka dhana al-shabaab iyo daacish si ay usii wadi doonaan iyagoona shacabka puntland ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidanka si looga hortago wax kastoo amni darro keenaya ciidanka dowlad goboleedka puntland ee loo yaqaano b s f ka ayaa horey sidaan howlgallo qorshaysan waxay uga fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka bari gaar ahaan dhulgeyda buuraleyda ee deegaano ku yaala ay ku sugan yihiin waa dagaalyahanada al-shabaab iyo weliba ururka daacisha faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya howlgalla ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ay ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb kadib madaafiic lagu garaacay xaafadaha ka- xaafado ka tirsan magaaladaasi faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinaya warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar hoobiyaal ah oo xalay lagu garaacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug xubno ka tirsan dagaalmayaasha al-shabaab ayaa la aaminsan yahay in tiro hoobiyaal ah oo xalay kusoo dhacay xaafado ka tirsan magaalada dhuusamareeb in iyagu ay kusoo tuureen magaalada ila wareedyo deegaanka ah ayaa waxa ay kusoo waramayaan in khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay hoobiyaashan xalay lagu garaacay magaalada dhuusamareeb waxaana warar hordhac ah oo ay heshay idaacadda simbo ay sheegayaan in khasaaraha ka dhashay weerarkan hoobiyaasha ah oo- ee xalay markaasi lagu qaaday magaalada dhuusamareeb uu yahay dhaawaca hal askari oo ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale saddex qofood oo shacaba kuwaas oo la sheegay in xaafadahooda ay ugu tageen hoobiyaasha mana jirto war rasmi oo kasoo baxay maamulka galmudug oo faahfaahin looga bixinayo khasaaraha ka dhashay hoobiyaasha lagu garaacay xaafado ka tirsan magaalada dhuusamareeb iyadoona mas-uul ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaana afhayeenka degmada dhuusamareeb qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa facebooka uu ku sheegay in goordhow maamulka galmudug uu faahfaahin buuxda oo rasmi ah uu kasoo bixin doono khasaaraha ka dhashay weerarkii hoobiyaasha ee xalay lagu qaaday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay saaka ilaa iyo xale ay ka wadaan kuwaas oo ay ku baadigoobayaan raggii ka dambeeyey tiro hoobiyaal oo xalay lagu soo garaacay gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa maanta waxaa la filayaa inuu ka furmo shirka wadatashiga dowladda federaalka ah waa madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka waxaana xusid mudan in magaalada dhuusamareeb ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hirshabelle koonfur galbeed iyo galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo ka qaybgalaya shirka maanta ka furmaya magaalada dhuusamareeb ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid si aada loo adkeynayay waxaana markaasi xalay fiidkii laga warhelay tiro hoobiyaal ah oo kusoo dhacay xaafadaha qaar ee magaalada dhuusamareeb oo mar qura laga maqlay waxaana markaasi jirta in dhowr jeero hore sidaan oo kale tira ka tirsan ho- waa tiro hoobiyaala loogu garaacay magaalada dhuusamareeb ay guulo kaga sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana sidaan oo kale ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb iyo ciidamada dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay howlgallo markaasi ay ku baadigoobayaan islamarkaasna ay ku doonayeen in ay ka sameeyeen xaafadaha iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug
aada buu mahadsan yahay wariyeena faysal cabdi faarax codkiisa ayaan dhegeystayaal ugu dambeeyey warka subax waad kala socotay raadiyaha simbo warka anigoo anas maxamed shabanaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay maxamed deeqalfaa farsameynaya cidda warka iyagu sheegay simba news ayay dib uga daalacan karaan ee nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaay انا شليا امي shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حلي راديا دار